UTC right here on VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america oo idinkaga imanaysa washington mawjadaha gaagaaban kuwa efemyada geeska africa iyo bogga v o a somaly com ayaad nagala socotaan duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco labaiyo labaatanka bisha sebteembar labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo washingtonna waa lixdiiyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo haarud macruuf qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dhallinyaradana waxaa ka mida dhegaystayaal tartan aqoon kororsi oo loo qabtay ardayda dhigata dugsiyada qaarkood ee ku yaalla magaalada laascaanood
tartankan horta wuxuu ahaa tartan aad u qiimo badan waxyaabo badan baa ku jiray aqoonta dhinacyadeeda jawaanibteeda o dhan baa ku jirtay diini iyo maadi saynis nooc kasta cilmi bulsho waxaan ku jirin ma lahayn wax badan baanu ka faa'iidnay
waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wiil dhallinyaro ah oo ka shaqeeya adeegyada gaadiidka ee magaalada boorami sidoo kale heestii iyo qodobo kale oo ku saabsan geeska afrika ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo madaxweynaha vietnam juan fug iyo madaxweynaha malawi lazarus macarthy ayaa ka mid ah madaxda maanta ka hadli doonta kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ra-iisul wasaare johnson ayaa badhaamiyey maalintii talaadada ahayd ee shalay in loo baahan yahay in caalamku uu tallaabo ka qaado isbeddelka cimilada adduunka isagoo sheegay in kobaca dhaqaalaha aasaas looga dhigo ilaalinta deegaanka waxa uu intaas ku daray in wadamada qaniga ah ay ka faa'iidaysteen dikhowga hawada haatanna ay mas-uuliyada ka saaran tahay inay wadamada soo koraya ka caawiyaan sidii ay u xoojin lahaayeen dhaqaalahooda iyadoo la ilaalinayo ayuu yihi hadalka ra-iisul wasaare johnson ayaa yimid maalin kadib markii uu aqalka cad kula kulmay madaxweynaha maraykanka joe biden hogaamiyaasha kale maanta hadli doonana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha spain pedro sanchez madaxweynaha ukraine volodimir zelenski madaxweynaha gana akufo ado madaxweynaha ama boqorka aandhehe dalka sacuudi carabiya king salman iyo madaxweynaha siraleon mado julius mada bayo iyo ra-iisul wasaaraha norway erna solberg mid ka mid ah hay-adaha xuquuqda aadanaha ee ugu caansan dunida ayaa ku eedeynaysa dowladda kenya inay ku guuldaraysatay qaadista tallaabooyin lagu ilaalinayo haweenka iyo gabdhaha xilliga lagu jiray faafitaanka cudurka covid nteen iyo xayiraadaha lasoo rogay human rights watch waxay sheegtay in dowladda kenya ay ku guuldaraysatay xaqiijinta in haweenka iyo gabdhuhu ay helaan adeegyo caafimaad kuwo dhaqaale iyo gacanqabad kaleba taasi oo ugu darsantay ayay tiri xadgudubyadii kale ee jinsiga ah iyo tacadiyada kale ee loo geysto warbixin ka kooban koob iyo lixdan bog oo loogu magacdaray ahaadnower go ama meel aan u ciirsado ma jirto ayay human rights watch ku soo bandhigtay sida ay dowladdu u gabtay dhibanayaasha xadgudubyada jinsiga ah markii lasoo rogay xayiraadihii socday xilligii lagu jiray ama xilligan lagu jiro cudurka covid nteen agnes odiambo oo ah cilmi baaraha human rights watch ee ka shaqeeya arrimaha haweenka ayaa sheegtay in cudurkani uu sii kordhiyay tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha oo ku xayiran guryaha dhibanayaasha ayaa u sheegay hay-adda human rights watch inay la kulmeen garaacis xadgudubyo jinsiga qaarkoodna guryaha laga saaray halka kuwo kalena lagu qasbay inay da-yar ku guursadaan halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatanna magaalada laascaanood magaalada laascaanood waxaa lagu qabtay tartan aqoon kororsi oo ay ka qayb galeen ardayda dhigata qaar ka mid a dugsiyada waxbarashada ee magaaladaasi faahfaahinta waxaa inoo haya wariyahayaga cabdikariim olol magaalada laascaanood ayaa waxaa ka dhacay tartan dhalinyarada u dhexeeya gaar ahaan kuwa iskuullada dhigta qaar ka mid ah ardaydii tartamayaasha ahaa ee ka socday iskuullada kala duwan ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a waxa ay wax ka weydiisay tartankani iyo sida uu u socday magacaygu waa axmed cabdulqaadir nadiif oo ka tartamaya iskuulka hoose dhexe ee imaam shaafici wan gaar ahaan galaaska sideedaad ee tartan ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan waaxda daryeelka waxaan halkan uga mahad celinaya dhammaan qabanqaabiyaashii soo qabanqaabayaashii tartankan quruxda iyo qiimaha iyo sharafta leh ugu horeeya gudoomiye daahir ay ku xigaan dhammaan dhallinyarada ka shaqaynaysay tartankan si cadaalad iyo qurux leh ay noogu qabteen tartankani qaybaha ka koobnaa iyo siduu su-aaluhu ahaa iyo waxyaabaha sleeda mustaqbalka wuu idinka dhisi karayaa bal iga sheekee tartankan horta wuxuu ahaa tartan aad u qiimo badan waxyaabo badan baa ku jiray aqoonta dhinacyadeeda jawaanibteeda o dhan baa ku jirtay diini iyo maadi saynis nooc kasta cilmi bulsho waxaan ku jirin ma lahayn wax badan baanu ka faa'idnay sababtoo ah shalay markaan tartanka gallay aanu aragnay qaabkuu yahay waxaa ilaa xalay nagu dhalatay inaannu buugtii intaasoo cashar aanu soo qaadanin hoose dhex inaanu dib u fiirino hadday lixaad tahay iyo hadday toddobaad tahay hadday sideedaad tahayba badan oo markii hore aanan haynin aanu soo faa'idno saaka waxaan nimi aqoon badan oo aanan shalay garanay annagoo garaana guulaysanay kaalinta koobaad tartankiina waa qaadnay aad iyo aad baa umahadsan jawaabteen iskuulkiinima mashaafiici wan waa imse su-aalo su-aalaha aanu ka jawaabna waxaa nala weydiiyey toban su-aalood baa lais weydiinay midii kasta laba dhibcood tahay falilaahi alxamdu labaatankii dhibcood baan ama tobankii su-aalood baan ka jawaabnay labaatankii eg dhibcoodna waan keensannay tartankanoo hore ma ka qayb gashay weli kanoo kale may tartankan oo kale horay ugama qaybgelin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cawli saalax cali waxaan ka mid ahay ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe ee manhal primary school waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galno tartanka shalin aanu kusoo guulaysanay maantana aanu kaalmaha hore aanu ku jirno waxaan kaloo aan u mahad celinayaa marka koobaad ilaahay marka labaad waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha waxbarashada oo noo furseeyey inaanu tartankan ka qayb galno marka labaadna macalimiinta iyada nagu soo dadaalay intaas sano kadibna waalidkayo oo iyaguna runtii ka qaatay door weyn waxaan kaloo aan ku mahad celinayaa ardayda iyadii nayadiidala gelisay oo rajada iyo nasiisa inaan kaga qayb gallo waxaa kaloo aan u mahad celinaynaa ardaydii naga soo horjeeday oo iyaguna na siiyey kaalin libaax leh aan iyaga iskaga hortagno waxaa kale aan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan wixii ka qayb qaatay nolosheeda inaan tartankan oo kale ka qayb galo intaa kadib waxaan ku darayaa in ardaydu ay ka mid tahay ubaxii wadanka loona baahan yahay in fiiro gaara loo yeesho waxbarashadoodii hore iyo tooda dambeba laga fekero ayaha nolosha iyo inay ka qayb galaan inay ka qayb galaan horumarkoodana lagu dadaalo bal iga waran su-aalaha iyo qaabkaad uga jawaabayseen oo kale iyo waxaad adigu aad shakhsiyan ka faa'iideen iyo wixii kugu cusbaa bal iga waran horta marka la eego waxaan ka faa'iidaydo horta waxaan lasoo koobi karin weeye waxaan shalay aqaanoon maanta waxaan shalay aan aqooninoo maanta aqaano ayaa jira oo casharadii hore aan ilaawey iyo kuwa kale oo aan masalan cutubka aadan gaadhin baa jira kuwaana waad ku dadaalaysaa inaad hadda sii barato waxa kale oon qaabkan su-aalaha uga jawaabanaya waxay qaab iyo aad u fiican marka hore waa laga wada tashanaya arday ayaa loo dhiibanayaa intaasna waan ku faraxsanahay inay guul naga soo raacday magaca annagoo huwan magaca dugsigeygana kor ugu qaadnay sidoo kale maamul ku-xigeenka iskuulka imaamu shaafici wallaahi runtii annagu tartan aanu qaban jirnay iskuulka laakiin tartankani wuxuu kaga duwan yahay su-aalaha oo laga soo xulay bugaagta manhajka ay ardaydu dhigtaan oo waxa weeyaan ardaydu ay ka shawrayeen su-aasha marka la weydiiyo runtiina ay ka wada faa'iidaysanayeen marka wuxuu ahaa nooc su-aalaha oo ku cusub waxa weeyaan bal ka waran waxyaabahaas leedahay waad ku mutaysateen ardaydan haddeertaana ku guulaysatay ee iskuulkiina ka socotay laba waxyaabood baan isleeyahay run ahaantii ardaydu way ku gaadheen guushatan ta koowaad tartan iskuulka dhexdiisa ah oo ardaydu sanad walba iyo mar walba loo qabto talabaadna manhajkaanu raacnaa anagu oo manhajkaanu u dhignaa ardayda marka labada arrimood baan isleeyahay baa keentay inay guulaystaan inshaa waa gartay tirada idin tartamaysay wiilal iyo gabdho shan wiil iyo shan gabdhood baa tartamayay tartankan run ahaantii waa tartan loo baahan yahay sanad walba la joogteeyo wasaaradda ay waxa weeyaan soo qabanqaabiso iskuulladana ay u qabato aad baan usoo dhaweynaynaa waa markii ugu horreysay ee wasaaradda waxbarashada somalilan ay dhalinyaro kala duwan ee dugsiyada galaaska sideedaad ay ugu qabtaan magaalada laascano oo tartan kaasoo aqoontooda lagu soo bandhigayo waxaana ka faa'iidaystay afar iskuul oo ku yaala magaalada laascanoda kuwaasoo ku tartamay aqoonta ay dhigtaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
mahadsanid waryahayaga cabdikariim olol oo warbixintaasu naga soo diray magaalada quruxda badan ee laascaanood haatana dhegeystayaal haddii aynu u leexano dhinaca heesaha dabacsan bal heesana la dhegeysta iyo fannaankii caanka ahaa maxamed suleymaan tube
qabli kale waan ka hadhay naftaydaadaahinqaaro qabli kale waan ka hadhay anigu kaa helay hubaale hubsoodna maylahaysaa مسيوان هدايا قد عربان قد عربان هلابتي مسيوان هدايا قد عربان قد عربان هلابتي naftayda adaa haleeyo uqdi caashaqan ku beere naftayda adaa haleeyo uqdi caashaqan ku beere anigu kaa helay hubaale hubsoodna ma ilahaysaa نسيان الضايع خذ عربان خذ عربان هلبتي نسيان الضايع خذ عربان خذ عربان هلبتي naftayda adow horseedo haddana hadhsan weydayawga naftayda adow horseedo haddana hadhsan weydayawga anigu kaa helay hubaale hubsoodna ma ilahaysaa نسيوان الضياع خذ عربان خذ عربان هلبتي نسيوان الضياع خذ عربان خذ عربان هلبتي naftaydu aday ku haybin haddana ku hesho kuwayday naftaydu aday ku haybin haddana ku hesho kuwayday anigu kaa helay hubaale hubsoodna ma ilahaysaa نسيان هدرايا خذ عربان خذ عربان هلبتي نسيان هدرايا خذ عربان خذ عربان هلبتي idaacadahin qaaro qabli kale waan ka hadhay naftaydaadahin qaaro qabli kale waan ka hadhay anigu ka helay hubaale qubsadna
aad iyo aad buu u mahadsan yahay allah u naxariisto fargaal sargaal ee fanaankaasi nala soconoo qaadaya heestaasi maxamed suleyman tubeec loona codeeyey hadda ka hor inuu yahay fanaanka ugu codka wanaagsan fanaaniinta soomaalida dhinaca ragga weeye allah u naxariista isaga naxariis janna allah ka waraabiyo halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america haatan haddii aynu leexano dhinaca warbixinaha aanu idiin hayno dhallinyarada ku nool soomaaliya xilligan shaqola-aan fara badan ay la soo saa'iday ay soo waajahday meelo kala duwan oo wadanka ay joogaan waxay isku dayaan hadiyo jeer inay helaan hal abuuro ay ku soo saartaan qutul maalmeedkooda dhallinyaradaas waxaa ka mid ah cabdinaasir maxamed ducaale oo ku nool magaalada boorame waxa uu ka shaqeeyaa adeega tagsiyada waxa uu la kulmay waryahayaga haashim sheekh cumar good oo uga waramay sida uu shaqeeyo iyo tagsigiisa magacaygu waxaa laydhaa cabdinaasir maxamed ducaale waad ku mahadsantahay saa idigu soo martiqaaday laanta v o ga xaruntiisa boorama marka aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaya tagsiga waxaan bilaabay labadii kun iyo sagaaliyo tobankii ayaan bilaabay wakhtigaa tagsi maba jirin bade hadduu jirana way yaraayeen oo wax sidaa u badan ma ahayn marka markii aan magacii istaygarkii ku dhejiyey magaaladii xarakaad badan baan u sameeyey waxaan ku qoray cabdinaasir tagsi baan ku qoray dadkii oo dhan ay garanayay baa iila soo xidhiidhi jiray marka dadka awooddooda ayaan ku qaadi jiray kolba waxay awoodi karaan ayaan ku qaadi jiray marka markii dambe tagaasidii baa la fahmo way soo badato way soo badato dadka igu odhan jiray aniga maxaad bajaaj u iibsan weyde de waxaan ku odhan jiray bajaajku gaadhini weyn maahee laakiin tagsigu waa waa shay asturan marka tagsiga waxaan kaga shaqeeyaa ardayda iskuulladoon qaadno iyo marmarka mawsimyada ciidahoo kalena waxbaan ku dhex iibiyaaba oo dukaan wareegaan iska noqdaa iminka laakiin boorama aad buu ugu soo batoo qiranqeyr baaban galnayo marka aduu alxamdulilah cishaba si weyaan cisho aan dharagno intaa ingeedhada hargeysaan qaadnaa gabiley baan qaadnaa kalabaydhkaan qaadnaa kolkol waxaan qaadnaa baadiyayaashaan dadgeynaa aduu alxamdulilah markaan ingeedhada baxno yaan yaan ugu fiicannahay marka kalena waxaan ka helnaa nolol maalmeedkayga
muddadaa immiga aad tagsiga wadatay ee aad shaqooyinkaa kala duwan ku qabanaysay waxyaabahaad ka faa'iiday maxaa ka mid ah de waxaan ka faa'iideeyey reer baaban ka sameeyey waan ka guursadayba kol haddaan ka guursaday dadku waxay islahaayeen malaha kani sanadba ma dhaafay iminka laba sano sebtombar sideed iyo tobanka sebtombar marka la gaadho labadii sanaa ka soo wareegaya marka lacag badan baan ka sameeyey xitaa waan ka guursaday gabadh reer jabuutiya iyo haatan ii joogto xaaskayga marka gurina waan karaystay alxamdulilah waan iska fiicanna
waxaad tidhi waxaan u baxaa meelaha tuulooyinka magaalooyinka kale shaqooyinka noocaasa markaad qabanaysa safarka marayso maxaad ka heshaa
adugu waxay ku xidhan tahay kolbaa qofka awooddiisa qof baa ku odhanayaa waan degdegayaa waxaan u baahanahay suuqa hargeysa inaad dhigto oo dee gaadhiyadan markay waayaan bariya galbeedka iyo istaarka iyo sahalka markay waayaan meelaha lixda maxaa ahayd lixda habeennimo maqhribnimo wixii ka bilaabma iy ku imanayaan ay ku leeyihiin wajaala aad nageynaanba hargeysa aad nageynaanba gabiley marmarka qaarkoodna dad degdegaya oo basaskaa ka maarsamay ayaan qaadnaa adugu waxaan ku qaadnaa mar konton mar lixdan mar toddobaatan mar siddeetan haddii geyniyo soo celin ay noqoto siddeetan baan ku nidhaanaa laakiin haddii hargeyse la sii yarwareego aduu ilaa boqolka way iska qaadataa boqol doolar marka maalintaasoo kale dee waa maalintaan ugu fiicanna ugu korsanna yay ka mid tahay saasaan ugu shaqaynaa ardayda aad tagsigan ku qaado mashuulkaad geysaa ood ka soo rawxisaa mise hal waqti oo keliya ayaad qaadaa may waxaan qaadnaa subaxda hore inta badanna waxay nagu doorteen dee dad balwadle ma nihin intaan xaggaa tagaasida harowo ku joogsanno marka dad baa noo keena oo yidhaahda inamadana ugu fiicana raaca markaa subaxdii baan guriga ka qaadaa awal afar baan qaadi jiray laba jaamacadday hadda iga galeenoo way aflaxeenba oo nasiib maysaa qabin markaa labadii kale ii hadhay lacagtii waa isdhintay beriga hore siddeetan baan ka qaadayey mar dhexdaiyo isdhintay toddobaatan baan ka qaadaa haatan laakiin fasax waxay ku maqan yihiin imaaraadka meelaha markaa ma bishii baad ka qaadaa toddobaatan dollar mise wiigii baad ka qaadaa toddobaatan dollar kharashka aad ku qaadasa ardadaasi may waxaan ka qaadnaa bishii toddobaatan dollar gurigaan ka qaadnaa subaxda hore meelaha lixda labiyo tobankana waan soo rawaxinaa hadday taxaana leeyihiinna waad yar sugaysaa oo waad iskasii yar shashaqaysanaysaa suuqa markay telefon baan siiyey iyo meelaan ku ballanno geed weyn oo hadha oo ina cadceed ku dilayn oo matalan waxaan kaa qaadaa rays alnuurna waan geeyaa marka alnuur markaan geeyey labiyo tobanka markay gaadhay ina itixaano examination u lahayn deg deg baan uga soo qaadnaa marka saasaan ku wadnaa
bal waxaad nooga warantaa marka aad dukaan wareegaad ka dhigtay tagsigaaga eed badeecadaha ku wareejinayso waxyaabaha aad iibiso ee aad ku dhex iibiso tagsigaaga maxaa ka mida wakhtiyadaas
wakhtiyaalada waxay dadku ugu jecel yihiin dukaanada electroniga ee waaweyne sida dukaano waxaa jira dad dubay jooga ay leeyihiin marka way ku siinayaan alaabta lacag baad siinaysaa markaad macaamiil noqotiinna bar bay kugu qorayaan anugu inta badan waxaan ka jeclaa inaan kaash ku iibsado kaash baan bixin jiray marka waxba layguma lahaanay waxaan iibin jiray sida baaskooladaha ciyaalka laastiyada madaxa lagu xidhay hablaha qalaanqaysha madaamadaha waxyaaba caynkaasoo fara badan ayaan iibin jirnay baaskooladahan baaruudda rashtay ka helaan waxyaabahaasay u badnaay xilliyada habeenkii baan iibin jiray subaxdii oo kale tagsigaan ku shaqaynayay meelaha gelinka dambe tagsigu iska yarya ayaan ku shaqayn jiray alaabahan kale markaa wakhtiyadaada alaabaha noocaasa ku shaqaynayso waa xafladahee ama munaasabadahee waa ciidda ciidalfidrida iyo ciidaladxada ayaan ku shaqaynaa kaasi wuxuu ahaa cabdinaasir maxamed ducaale oo ka mida odayaasha tagsiyada ka shaqeeya gudaha magaalada boorama oo aan ka wareysanaynay shaqooyinka tagsiga ee uu ka shaqeeyo gudaha magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america intaynaan u gudbin dhinacii heesaha dabacsan mar kale bal aan idin kor maro qodobadii warka caalamka ugu doorka roona wararka imanaya magaalada marka ayaa waxay sheegayaan in hal qof uu ku dhintay qarax ka dhacay magaaladaasi maanta ilaa haatan macadda qaraxaas iyo waxa sababay iyo qofka ku dhintay faahfaahinta warkaasina idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan dalka kenyana hay-adda xuquuqda aadanaha human rights watch ayaa ku eedeysay dowladdaas inay ku guuldaraysatay qaadista tallaabooyin lagu ilaalinayo haweenka iyo gabdhaha xilliga lagu jiro faafitaanka cudurka covid iyo xayiraadaha lasoo rogay human rights watch waxay sheegtay in dowladda kenya ay ku guuldaraysatay xaqiijinta inay haweenka iyo gabdhuhu helaan adeegyo caafimaad kuwa dhaqaale iyo gacanqabad kaleba taasi oo ugu sii darsantay ayay tidhi xadgudubyada dhinaca jinsiga iyo tacadiyada kale ee loo geysto haweenka warbixin ka kooban koob iyo lixdan bog oo ahayd ugu magac dartay ahayd nowere tugo ama meel aan u ciirsada male ayay kusoo bandhigtay sida ay dowladdu ugu guuldaraysatay ama u gabtay dhibanayaasha xadgudubyada marka markii lasoo rogay xayiraadaha la socday xanuunka covid cilmi baara ka tirsan hay-adda human rights watch waxa uu sheegay in cudurka covid uu sii kordhiyey tacadiyada loo geysto haweenka tacadiyadaasina waxaa ka mid a garaacis xadgudubyada jinsiga qaarkoodna in guryihii laga saaray kuwo kalena da'yar inay ku guursadaan lagu qasbay qaramada midoobeyna waxaa maalintii labaad ka soconaya khudbadaha ay jeeniyaan madaxda kala duwan ee caalamka maanta waxaa la filayaa inay hadlaan madax uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha britain boris johnson madaxweynaha vietnam nguyen juan fog iyo madaxweynaha malawi lazarus urmakati jaquera iyo weliba waxaa kaloo la filayaa inay halkaasi ka hadlaan ra-iisul wasaaraha dalka spain iyo boqorka dalka sacuudiga ah madaxda caalamku qodobada ay sida aadka uga hadleenna waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada nabadda dunida iyo qodobada ku saabsan iskaashiga caalamiga gaar ahaan la dagaalanka cudurka covid haatanna dhegeystayaal aynu u leexano dhinacii heesaha dabacsan heestaasi ayaa dhegaystayaal u dambeysay idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana xasuusina dhegaystayaal idaacadaha iyaga inaad u diyaargaroodaan ee galabta iyo caawa inta ka horaysana waa haaruun macruufoo idin leh nabadgelyo